runta xaqiiqatan aadan idin salaama warbaahinta qaranka raadiyo muqdisho tartanka sida cadaalada u dhacay aadaan ugu faraxsanahay guusha wanaagsan aan kasoo hooyey magaalada jawar
waa gartay marka rajadaada markii hore xildhibaane adoo raalli iga ah oo hadda mudanayaasha baarlamaanka ka mid ah rajadaada markii hore sidey ahayd
rajadeeda mar mar marnaba mataqaanaa mar walba waxay ahayd mid haaya mataqaanaa aan ku kalsoon in meeshaas ka imaan karto guul ka keeni karo aadaan ugu kalsoonaay marka rajadeeda marnaba mataqaanaa waxba iskamaba jirin markaan tagay ilaa iyo intaan hoosh ku guda jiray iyo intaan kaambeynka ku jiro intaba waa gartay bal waxaad iga warantaa dad badan iyo xataa hay-ado caalami ah ayaa waxa ay sheegeen in doorashooyinka qaarkood ee musuq maasuq iyo lacago iyo wax isdaba marinayaan wax aad aragtay xildhibaane
maya maya waxa waaye doorashadaas waxay u dhacaysa cadaalada wax dhib aan hadda aan ku qabno ilaahay abuurta miyaysan jirin waxaa tartamay waa kursiga bee beesha ay leedahay laba qof aa ku tartamay kolley laba qofna waxa waaye mid qof bay guusha raacday marka rabitaanka dadweynaha iyo mataqaanaa shacabkii wax dooranayay iyo ilaahay ilaahay fadligiisa guushan aniga xagga igu raacday wax musuq maasuq amba waxyaabo kale aniga aan arka hadda aan sheegi karana ma jirto waana ku faraxsanaha sida sharafta le mataqaanaa u dhacday doorashadaas waa gartay badanaa mudane xildhibaanada waxa dooranaya waa kow iyo konton xubnood haddii ay laba ku tartamaan iyo haddii ay saddex ku tartamaan iyo haddii ay shan ku tartamaanba dadka u codaynaya ee kow iyo kontonka ah waa dad eheladooda ah marka xaggee bay wax ka fiiriyaan baa isleedahay ehelada aan wax dooranaysa kow iyo kontonka ah
horta dadka iskuwada isku wada mid maahan qofka bini aadanka ilaahay abuur dadka bini aadanka ilaahay abuura waa waa kala duwan yihiin laakiin aniga hadda waxaan aaminsanahay inta badan inay fiiriyeen danta iyo mataqaanaa beesha beesha mataqaanaa danteeda qofkii uun hogaamin karo qofba waxawaaye sigu wax u fiiriyaa marka aada iyo aada mataqaanaa dadka hadda kontii koogana soo doortay waxay ahayn dad aada iyo aada ugu tacadiray aanan mataqaanaa saas wax musuq maasuq aan ku shaqeynin fiiriyeen rabitaanka beesha dadweynaha matalaan ergada ay u yihiin iyo odayaasha dhaqanka marka aadan ugu mahad celina mataqaanaa intii dooratay intaan dooranba intaba waxawaaye hadda waxaa nahay xildhibaankooda aadan ugu faraxsanay waa gartay marka kulamada hadda doorashadaada kadib ilaa iyo xalay ilaa iyo saakay kulamo ayaa la laheyd qaar ka mid ah dadka aad matasho oo ku sugan magaalada jowhar maxaa ka wada hadasheen
waxaan ka wada hadalnay waxqabadka na horyaallo afarta sano soo socoto sidaan mataqaana aan u horumarin lahayn horumarka mataqaana dalka iyo wax kaalinta aan ku leenahay beel ahaan iyo mataqaanaa iyo bulsho ahaan aan kasoo jeednay iyo deegaanadeena iyo qaabkii wax loo qaba lahay iyo sida midnimada looga shaqey lahay mataqaana tartankii adkaaya na dhexmaray midnimadiisi sida looga shaqey lahay intii mataqaanaa hool adag oo lagu wada jiray sida hadda mataqaan wixi wixii loo wada xalin lahaa ka wada hadalnay marka horumarka ugu badnaa waxaan ka wada shaqeynay iyo deegaanada aan kasoo jeednay iyo qaabka wax ugu qaban lahayn waana kulamo aada mataqaanaa u daneynaya waay alxamdulilah khayran kusoo wada dhamaaday waa gartay xildhibaane ugu dambeyntii guddiga doorashooyinka iyo maamulka baarlamaanka federaalka waxa ay shaaciyeen in oo aan filayaba in ay bilaabatay qaadashadii shahaadooyinka iyo baajadka oo kulankii ugu horreeyey in uu dhowaan dhacayo marka adigu maadaama hadda mudano baarlamaan aad tahay baarlamaankii cusbaana aad xubin ka tahay ma laga yaabaa in hadda meesha aad joogto meel ka sarreysa aad raadiso
qofka biniaadanka hami hami waa kusii jiri karaa laakiin hadda aniga meeshaan joogo sidaan kusoo gaaro waan mataqaanaa kusoo gaaray dowlaha ilaa wixii ilaahay ii caafana waan heli doonaa laakiin lagama yaabo in waxyaabo mataqaanaa aan aan
sharciga waafaqsanayn inaan ku dhaqaaqo banaba laga yaabo wixii sharciga iyo ogolyahana mataqaanaa xaq aan u leeyahay muwaadina xil walba waa qaban karaa waa mataqaanaa inaan qabto waan diyaaran u ahay